Doorashadani waxay qayb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan gobolkan Soomaalidu ay degto ah gobol aad ugu dhow Soomaaliya xuduudna la leh Soomaaliyana ay dhalasho kala dhexayso. Taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii loogu soo dhaweeyey ujeedkana intaasi ayay uun ahayd waa gartay bal daa-ud waxaad iiga warantaa ilaa iyo haatan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ay kulmeen maxay ka wada hadleen madaxweynuhu waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda dowlad degaanka soomaalida dalkan ethoopia waxa uu la kulmay madaxweynaha maamulka deegaankani mudane cabdi maxamuud cumar waxa uu la kulmay golaha wasiirada deegaankani waxa uu la kulmay xubno ka tirsan baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba shacabka deegaankan waxa wadahadalku inta badan uu badnaa xoojinta xiriirka labada dal danaha ay wadaagaan labada dal siday isaga kaashan karaan iyo weliba in xiriirka dhinaca ganacsiga arrimaha bulshada iyo arrimaha dhinaca amniga iyana ay noqdaan kuwo aada loo xoojiyo oo labada dal ay iska kaashadaan sidii arrimahaasi loo guul looga gaari kara amaba una jixi lahaayeen waxaana ay kulamadaasi runtii ahaayeen kulamo si weyn guul ugu soo dhamaaday labada dhinacba si weyn isugu afgarteen ayna jirtay xitaa in uu madaxweynaha uu si rasmi ah ugu casuumay inuu muqdisho ama dalka soomaaliya soo booqdo madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdi maxamuud cumar waa gartay waxaa jiray dagaalo iyo isku dhacyo dad ay ku dhimanayeen waxaa jira in ciidamada new booliiska la yidhaahday deegaankaasi xuduudda ku yaala dad ay dileen lagu eedeynayay arrimahaasi labada dhinac ee gobolka ma isku soo qaadeen oo ma laga wada hadlay hadday noqoto dhinaca madaxweynaha soomaaliya oo fuudi ka socotay madaxweynaha ama dhinaca kaleba soomaaliya etoobiya xuduud ayay wadaagaan dhibaatooyinka ka dhaca deegaanada xuduudahana inta badan waa waa arrimo ay inta badan labada dhinac iska kaashadaan amaba ay si wadajir u xaliyaan way jireen marar khilaafaadyo iyo xirgis ay ka dhaceen xuduudaha laakiin muddo hore ayay ahayd hore ayaana loo xaliyay arrimahaasi oo waxaa iska wada arkay mas-uuliyiinta labada dhinac ee soomaaliya iyo etoobiya laakiinse haatan boqoshadani lug kuma laha amaba loogama hadlin arrimo la xiriira waxyaaba haatan dhacaya balse waxaa laga hadlay guud ahaan sidii arrimaha dhinaca amniga arrimaha bulshada arrimaha iskaashiyada kala duwan oo loo dhinaca yeelan karaan sidii loo xoojin ayaa laga hadlay balse ma jirin arrin si gaara u taabanaysa dhibaatahaasan taagan waayo arrimahaasi horey u dhaceen horey ayaana xal looga gaaray waa gartay arrimaha amniga marka aad leedahay maxaa laga wada hadlay amniga dabcan labada dal amni ayaa arrimaha amni ayaa ka dhexeeya muhiimada maaha in aan haatan faahfaahiyo oo aan shacabka la wadaagno balse markii arrimaha amni timaado labada dal laamahooda amniga ayaa inta badan iska kaashada oo ujeedkuna uu yahay in amniga labada dhinac uu noqdo mid sugan oo aanay noqon markaasi in dhinacyada ay markaasi si sahlan isaga soo gudbaan kooxo carqalado geysan kara marka amniga inta badan labada dal waa iska kaashadaan soomaaliyana sidaad ogtahay waxaa jooga ciidamo dalka ethoopia ka socda oo qayb ka ah amisom iyo weliba kuwaan qayb ka ahayn amisom oo ujeedka ay joogaan ay tahay inay soomaaliya ka caawiyaan dhinaca amniga waa garta ugu dambeyntii daa-uud marka laga soo tago inaad tahay afhayeenka madaxtooyada oo aad madaxweynaha welinay socodkiisa haddana waxaad tahay qof suxufi ah markaad aragtay magaalada jigjigo waxyaabihii aadka adiga ee aragti ahaan kusoo jiitood aragtay maxaa ka mid ahaa taariikhiyan waan la socday degaankani iyo dhibaatooyinkii guud ahaan dalkan ethoobiya ka dhacayay markaad eegto muddadii ka dambeysay markii la riday taliskii hore degaankanina uu yeeshay maamul u gaar ah waxaa runtii ka muuqda horumar dhinacyo badan ah oo adeegyada bulshada ah sida arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka booqashadayna halkaan aan ku nimidna waxaan fursad u helnay inaan tagno goobo badan oo arrimaha horumarinta ah sida deegaano cusub oo magaalada laga dhisayo isbitaal cusub oo weyn oo casriga magaalada ku yaala jaamacadihii dugsiyada mihnadaha horumarinta biyaha iyo in la dhiso kaabayaashii dhaqaalaha ee deegaanada kala duwan ee isku xira jigjiga ee magaalooyinka kale marka waxaa ii muuqday runtii in nidaamka federaalka ah ee gobolkani uu yahay mid mustaqbalka rajo wanaagsan iyo horumar ballaaran u keeni kara shacabka ku nool dowlad deegaankan soomaalida dalkan ethoopia sida kiyaastaydu ay muujinayso amaba aan arkayay oo oo shacabka iyo dowlada deegaanka iska kaashanayeen arrimaha horumarinta